asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijyadii ciidda markaana gobolka shabeellada dhexe waxa uu caan ku yahay suugaanta gaar ahaan shiribka oo ah tuducyo maanso oo gaagaaban hase yeeshee qotadiisu dheer tahay sidoo kale waxa uu caan ku yahay gurowga oo qayb ka ah gabayada maanta oo ciid ah waxaa barnaamijkan marti ku ah suugaanleyda shabeellada dhexe barnaamijkan ciwaankiisu waa shirabka iyo guurowga shabeellada dhexe waxaana soo jeedinaya wariyaasheenna kale ah cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali iyo sakariye cumar عيدنا بالأنس عادة أسعد القلب وزاده وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاده لحنه يشدو صداه أطرب الروح وناده عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون وساده asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo idin joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaara oo aanu kasoo tebinayno gobolka shabeellaha dhexe waxaa inala jooga oo aanu la kulnay qaar ka mid ah abwaanada gobolka shabeellaha dhexe ku sugan barnaamijkan waxaa lagu soo bandhigayaa sugaan kala duwan oo isugu jirta shirib iyo weliba guurow abwaanada xilligan inoo marti ah ee barnaamijkan sida qotada dheer inay uga qayb galaan aanu doonayno waxay kala yihiin abwaan taaku macalinayse abwaan bashiir xasan hiiraale abwaan cadow alsow maxamuud abwaan xidig xuseen cadow abwaan abshir cumar cadow iyo abwaan liibaan maxamed cadaan waan filayaa in dad badani ay durba sugla yihiin sugaanta halkan maanta aanu idinkugu hayno abwaanaduna mid waliba wuxuu u baxsanayaa amaba diyaar u yahay in halkani uu maanta wacdaro ku soo bandhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak ayaanu idin leenahay dhammaantiin kusoo dhawaada idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waan ku dhownahay boqol kiiba boqolaan ku dhownahay aad iyo aadaan mataqaana ugu dhowna uguna faraxsannahay waa hagaag intaan abwaanada u gelin barnaamijka waxaa ila daadihinaya oo garabkayga fadhiya wariyaheena sakriye cumar sakriye marka hore soo dhawow maxaad filaysaa abwaanada inay soo bandhigi doonaan waad mahadsan tahay cabdulaahi barnaamijkan gaarka ah ee aan diiradda ku saari doono abwaanada gobolka shabeellaha dhexe iyo sida ay uga qayb gali doonaan munaasabada weyn ee ciidul adxaa ee aan ku guda jirno waxaan filayaa abwaanada muddo ayay safar dheeray soo galeen meelo kala duwan ayay ka yimaadeen maalmo ayay nasteen hilib badan waa ay cuneen daalkii waa uu ka dhammaaday waxyaabo badan oo hadda hortooda ka muuqdana waa ay jiraan oo indhahooda ayay ku hayaan marka maxaad ka wadaa maxay yihiin macnaha waxaa ka mid ah waxyaaba lama filaan la dhaho oo ay arki doonaan oo dib aan ka sheegi doonno Hey.
oo macnaha oo nin walba hadda in- ishiisa ku hay laakiin dhegeystayaasha qaybaha dambe ee barnaamijka ay kaga bagan doonaan Eh, insha allah waanu ka wada boga- boga doonaa Ah.
waa hagaag barnaamijka ayaanu gudagelaynaa eh, soo dhawaada ayaanu idin leenahay abwaanadeenna walaalaheenna saaxiibadeenna eh, mar kale ciid mubaarak ayaanu idin leenahay ummadda soomaaliyeed ee idin dhegeysanaysa iyo gudaha idinka dhegeysanaysa iyo kuwa dibadda idinka dhegeysanaya maxaad usoo bandhigaysaan oo aada u haysaan intaadan galan cabdulaahi barnaamijka abwaanada nagala qaybgalayo markii aan qiimeyno muuqaalkooda ee horteyda fadhiya hadda rag waxaa ku jira gargaduudan rag dhalinyaro ah ee, oo yacno abwaano noocyo kala duwan iyo rag u dhexeeya iyo rag u dhexeeya ayaa meesha fadhiya marka waxay arrinkaas muujinaysaa in meeshan wacdaro lala yaabo Ni- ninka garka gaduudanadu weeraraysa waan ogahay dib baa laga arki doonaa waa wada fahmi doonaa insha allah ani saaxiibkay weliba aad- aan aada isugu dheerna waa arki doonaa insha allah Eh, waa hagaag soo dhawaada ayaanu idin leenahay ciid mubaarak ayaanu idin leenahay Een, dadka soomaaliyeed ee idin dhegeysanaya een, maxaad leedihiin Een, waxaan ku bilaabayaa abwaan taakow macalin ciise oo garabkayga midig fadhiya oo maaragtay ka mid abwaanada aan gobolka shabeellaha dhexe kula kulanay iyadoo ay een, abwaano kalena ay eh, joogaan abwaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu bahda warbaahinta radio alfurqaan ee islaamiga ah aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya barnaamijka aad noo qabateen ciid mubaaragan ununkuna aad baan u faraxsannahay haddaan usoo laabto walaalka kaftankiisi waa run ninka garka gudula aniga waay laakiin waxaa iga gaara walax boora waay mahay wax cero ma ahan horta marka ugu horeysa annaga kuma sheegin ogow inaa taakow inuu taakow yahay ninka garabkayga.
iyo waa gorba beel bugtay afartaa goosog malaha sal malayahay ma aqaano waa dareemi karaa laakiin garkaaga boor ku midsan yahaas leeya Eh.
marka haddii aan u gudbo shacarada dhalinyarada ah aan naftay dhalinyarada qodka ayaga warkooyga soo baxbaxsaa Een, waxaan is leeyahay meeshan fantasiyo hillaacaya in lagu soo saaro oo looga turjumayo farxadda kana hadlaaya dhibowga laga soo baxayo kuleelkaiyo dhaqan xumadii jiri jiray xilligii oo caadaadka aadka loogu dheganaa loona baxay barwaaqo hodon iyo bilic wanaagsan dhir dhaldhalaalaysa iimaan dhaldhalaalaya wanaag aad iyo aad u waasacsan ayaanu soo baxnay marka farxaddu aniga naftaydu mataqaanaa isaga habeenkiisa inta ogaan soo fadhiistaa waxaan ku faraxsanahay waxaan ahaa jirnay waxaan ahaa darnaa marka islaamku qawiyow leeyahay wuuna sare maraya ilaahay ahalkiisa buuxaa naga dhigo kuwa wax ka mid madowga jiraan oo muslim ahoon gaaloobina ilaahay kana iimaanka hore dhammaystiro kuwa gaalada jirana dee tawxiid haddii alla ugu talagalay allah soo celiyo haddayna soo naga rabinna ilaahay bad daadka raacsiiyo kana saasaan leeyahay waxaana halkan ugu soo talagalnay inteena hadda halkan isla fadhida oo muslimiinta oo shucarada oo wada dhalinyarada inay haddii ilaahay ku roon yahay meeshan ay fantasi ka soo saaraan dib loogu aayo warxuma ninkaana iska leh marka fantasiyadan soo dhisayna waxaa ka mid a shariibyadii guurowgii raggan dhallinyarada lagu yiqiinay oo dhulkan degan inay haa ciddan ayada ahaa intaas dhaafe ma aniga laafi gara doone marka dadweynahana dhegeysanaayo oo qaraabadaada u badan haa haa muslimiintoo dhan baa qaraabadayda laakiin haddana nasabka waa meeshiis marka cidda wixii lagu yiqiin inay kasoo baxaan ragga dhallinyaradana aan ku boorinayo anigu ugu horeeyo inay wax lagu fara
dhallinyarnimada ayuu aad ugu dhegay midaan waxaa isleeyahay dhallinyarnimada dhan kale ayuu oola jeeda abwaanka haddaan u qiimeyna dhallinyarnimada xagga da'da kama jeeda meelo kale ayuu oola jeeda afxuma ninkeeda iskale dhallinyarada anaa kow ka ah waa sidaas afkayga warkaa laga qoraya la xugminin dhallinyaradan kow ka ahay waxaana laga arki doonaa waxa meesha ka dhici doona maya hadda sida ii muuqato dadka haddaan u sheego horta garkaa ku guduudan kowdhe laakiin waxaa tahay iyo garkaa waa kuu sheega sugad haddaan warka dhameeyo ilaa maalmahan kacay maya warkaan dhameeyo sug hadde waad ku sugi ma kare waad adkaysaa waa adkaysaa ku sugi ma kare horta horta garku waa guduudan yahay adaa yiri
marka hadda xoogaa dhallinyaramada waxaad mooddaa inay meesha ka baxdaa laakiinse bahal murqo guduud oo isku ka wisaata niyo waxaa la arki doonaa adiga haddii aan anigu waaye lahay waxaa laga arki doonaa waxa meesha ka dhici doona anigana ninka da'day rabaa rabaa wejigiga aa amba aniga hay warsado wejigayga arka ma ahan aniga hay warsado waayahay abwaan bashiir xasan hilaale ayaan u gudbaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa waa mahadsantihiin bahda idaacadda alfurqaan annagoo ah abwaanada gobolka shabeellada dhexe kana tirsan shucurada islaamiyiinta oo gobolka shabeellada dhexe waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wixii ka dambeeya waxaan un kolley waxaan u nimida meesha inaan abwaan kasoo aan ka mala dhalino kaalintayni kanaan hadalno waxyaabaha gobolka aan u haynay iyo kaalinta aan uga jirno diinta islaamka iyo shucurada meesha aan ka joogno waxaan isaga nimiday gobolka degmooyinkiisa kala duwan waxaan u nimiday inaan gabayo iyo suugaan iyo shirbo meeshaan aan kusoo bandhigno maxay ku saabsan waxay ku saabsan yihiin oo meesha iyo maanta hore aan joogi jirnay iyo maanta meesha aan taaganahay dhibaatadii waddanka alla jirtay iyo hadda nasriga iyo nicmada aan ku noolnahay kuwa hadda ku nool meelaha murtadiinta iyo jiraan dhibaatada iyo qabaan iyo annagu nasriga iyo qabowga alla na siiyey aan ku saabsan yihiin waxay ku saabsan yihiin ciidda hadda soo aan joogno maanta in uun kulley farxadda sidii bulshada loo farx- loo farxgeli lahay si fiican oon fantasiya wanaagsan iyo waxay naga barteen aan u soo bandhigi lahaynay soomaalidana waxay tahay ninka ku daya dayax abuur dooyo uga daraalahay anagu anagoo qaab oo kulam iyo waxyaaba ku shirbaynaan fantasiya soo bandhigi jirna anagoo dowlad islaamiya u shirbayna kolley waxaan rajaynaynaa inaan waxyaaba oo laga bogto aan sheegi doono insha allah waayahay marka waxaa tiri wixii horen ku jiri jirnay iyo waxa hadda loo baxay ayay gabayadana ku qotomaan macnaha waxa weye dhibaatadii lasoo maray shareecada ku dhaqankeeda ka hor iyo hadda lagu dhaqmayo faa'iidada la helay haya faa'iida la helay dhibaatadii ewel aan ku dhex jiri jiray ummadda soomaaliyeed ay ku dhex jiri jirtay iyo midda hadda nasriga loo baxay ee qabowga iyo hidaayad aan galnay aan helnay ay ka turjumaysaa waxaan anagu ugu talagalnay luucan in uga hadalno waayahay jihaadku ma ku jiraan oo kusoo hadal qaadaysaan shiribkeen iyo iyo gabayadeen Waa sigaa kow ka ah waaba haddii aan jihaadka laga soo qeeqan lagu soo qaadin baxaaba la sheegay jihaadka kow ka ah waa ereyada aan ugu talagalnay inaan jihaadka uga hadalno waa ereyadii baan meesha u nimiday yaa inoo bilaabay taako waa si guudaan isula qaadaynaa insha allahu saddex iyo saddex baan nahay haddii ilaahay kuu roon yahay shiribkana saasaa la isula qaadayaa gabayduna hadde waa niba shaqsigiisa insha allahu tacaala dee waxaan isleeyahay marka inaan saddex iyo saddex dhankaan saddex fadhida dhankaan saddex fadhida shiribada la isula jiibta jaanta iyo jiyo jaanuma jirta jiibta la isula yeelo Mar- marka shiribkan ka hormarayna kolley saasay u dhacay Cabdullah, waa mahadsan tahay intayn abwaanka aanan siinin een, ragga da'da ayaad ku horumartay ragga dhalinyarada Aha.
Marka Afxuma inaan- ninkaana iskale.
inaan- inaan fursadda aan siin Eh.
ayaa ila qurxan oo markooda la weydiiyo dareenkooda waagan Ah.
horta abwaanku waa kan dhalinyaro ku celcelinaya kuwan kale ee la fadhiya oo wejiyada yaryar yihiin macruur buu u yaqaanaa ayaga maayno maya isla mid Adi- adi macruur baa u taqaan isla midaan nahaba waa sidaa naha dhalinyaro nimanka qaar aad dhali kartaa Dhal- ya warkaa taa kale aydhe Rabaax bil.
madaana Rabaax bil.
waa adkaysaa dadka na dhagaysanaya waxa ay naga sugayaano een, waa shiribkii waxaan quseeyaa een, inaan dhibowka soo baxnay ee aan diinta islaamka dhaqankeera ilahayna soo gaarsiiyey ayuu quseeyaa inaan cad- halkan ka caddayno idoo dad badan og yihiin dadka weli aan wax gaarin ay ku gaarsaas ku gaarto inaan dhibowka soo baxno Inaan dhibowka soo baxnoon, aninya dhibowka soo baxnaan aniga dhibowka soo baxnaan, bashiirow dhaqan muslim helne dhaawaq aniga dhibowka soo baxnaan, dhaqan muslim helne dhaawaq, aniga dhibowka soo baxnaan, dhaqan islam helne dhaawaq, aniga dhibowka soo baxnaan, dhaqan islam helne dhaawaq, aniga dhibowka soo baxnaan, dhaqan islam helne dhaawaq. يا دبوك صباحنا صدقا مسلم هلني دعوة يا دبوك صباحنا صدقا اسلام هلني دعوة يا دبوك صباحنا صدقا اسلام هلني دعوة يا دبوك صباحنا yeela dhigdaadii waa laga dherge دادي ولا قدرك intaan islaamka macaanta badan lawa aragtay nin nin damoo kara soo dulmaaya ma jiro kitaabyo sunnaa lagu kala baxaa waxaan soo marnana waa ogeedeena dhiigdaadii waa laga dherge دادي ولا قدرك dhanka kala wax loo dhiigaa dhigdaadi waa laga dherge dhanka kala wax loo dhiigaa dhigdaadi waa laga dherge dhanka kala wax loo dhiigaa dhigdaadi waa laga dherge waxaa isuguna jira wadankan islaamku ka talsho imaadadan laga heli waaga dadaka dhaqsandhayoho dadaka dhacsaandhayo dhaqaaqay waaganaan dhaaweyn dadaka dhacsaandhayo dhaqaaqay waaganaan dhaaweyn dadaka dhacsaandhayo dhaqaaqsaa waaganaan dhaaweyn dadaka dhacsaandhayo dhaayanimadhaaya wey dhagre nimadhahaya wey dhagre islaamka ku soo dhowaaw haddii la yidhaa dhabtaan fiidisaan ku soo dhowaa dhabtaan fiidisaan ku soo dhowaaw dhabtaan fiidisaan ku soo dhowaaw dhabtaan fiidisaan ku soo dhowaaw na ogaataa haddii haddaan maha muslimku ka talsha layidhaana dadaa dhu- haddii kitaabku dhuunsaanaay haddii kitaabku dhuunsaanay dhiig muslimaa dhex yaalahay haddii kitaabku dhuunsaanay dhiig muslimaa dhex yaalahay haddii kitaabku dhuunsaanay dhiig muslimaa dhex yaalahay haddii kitaabku dhuunsaanay dhiig muslimaa dhex yaalahay Ey, qabiilaadkii isdili jiray isku dhunsaanay waxaad ogaatiin dhallinyaaradii dhunsaaneed dhallinyaaradii dhunsaaneed dhashiikii dhulkay dhigeen dhallinyaaradii dhunsaaneed dhashiikii dhulkay dhigeen dhallinyaaradii dhunsaaneed dhashiikii dhulkay dhigeen dhallinyaaradii dhunsaaneed dhashiikii dhulkay dhigeen ogaadee xilligii hore jaahilnimada dadkii ku tegay nimankii dhaqan beelaayo nimaankii dhaqan beelaayo dhankaas ku dhintay waa dhuumeen nimaankii dhaqan beelaayo dhankaas ku dhintay waa dhuumeen meese nimaankii dhaqan beelaayo dhankaas ku dhintay waa dhuumeen isdhaafine waa isdhaafine liibaankii dhintay waa isdhaafine kii dhintay waa
ay dhibaatadu jirto dhaqanku owliitay iminkay dhibaatadu jirtay ee dhaqanku owliitay dheefoobni leeyaa mid kale dhinacu see u dhinacu leexsaayay iisoo dhigi minkoy dhahanay dhimasho gaaraysay iisoo dhigi minkow dhahanay dhimasho gaaraysay dhimasho gaaraysay kitaabkan haddii lagu dhegay naga dhaqaaqeen naga dhaqaaqeen muslin dhaba haddii aad tihiin yaan la dhicisayn dhambaalada aan sheegayo waa dhaqalgalkeeniya
Kedentay waa isdhaafine. Kedentay waa isdhaafine. Haddahdeen kii dhuhan waga haddahdeen. Kedentay waa isdhaafine. Kii dhuhan waga haddahdeen. Kedentay waa isdhaafine. Kii dhuhan waga haddahdeen. Kedentay waa isdhaafine. Kii dhuhan waga haddahdeen. Kii dhuhan waa isdhaafine. Kii dhuhan waga haddahdeen. Kii dhintay waa isdhaafine. Kii dhuhan waga haddahdeen. Kii dhintay waa isdhaafine. nin dhintay nimankaasu nin dhintay dhaxalnaan lehayn nin dhintay dhaxalnaan lehayn waayo usoo dheelmaday usuu dheelmaday ee waase dhowranaya nin salaad usoo dheelmaday ee waase dhowranayee masaajid weyn inya dhexgala dhabu cibaadaystay iminkii qabiil loo dhifto ee dhiigga laga daadshay dhiigga laga daadshay kitaabkan haddii lagu dhegay naga dhammaadeen naga dhammaadeena muslin dhaba haddii aad tihiin yaa la dhicisayn dhambaalada aan sheegayo waa dhaxalgalkeennaya
nin dhintay dhaxalnaan lehay nimankaasu waaga dhibkiisay ku dhax nool yihiin dhibkiisay ku dhax nool yihiin dhibkiisay ku dhax nool yihiin dhintay dhaxalnaan lehay dhibkiisay ku dhax nool yihiin
waad mahadsantihiin abwaanada bashir xasan hilaal ayaa iga soo hor muuqda nagu celi bal shirka ugu dambeys hadda qaadaysa nin dhintay dhaxalna aan lehay nimanku nin dhintay dhaxalna aan lehayn dhibkiisay ku dhaxnoolyihiin dadka ku dhegaysanaya ee aan laga yaabo inaanay dhumucda macnaha si fiican u fahmin maxaad ula jeeda waxaan ula jeedaa dadku dadkii nimankii ninka ragga oo diidiisu boqol alla ka dhigay inay ku qaataan bacmadow amba se layska daayo hadduu dhinto nimanka ridada dhexdooda ku nool ujeedadu inay tahay ninku marka u dhinto inuusan diyo lahayn waay dhaxashiisa waxaa kala sameynaa sharciyada islaamka lagu dhaqmayo wana sharci islaamka laga dhaqmin haa intaasaan ula jeedaa marka waxaad ula jeedaa deegaanadan hadda aad joogto shabeellaha dhexe een, in oo sharci islaamka lagu xukumahayo in eh, dadka qofku diidiisi in in la helayo iyadoo taama uu helayo awlaadiisa dhaxal ay helayso isaguna xaqiisa isu helayo dhinaca kalena cagsiga ay tahay ee cagsiga taha waaya Een, haye ka soco nin dhintay dhaxalna lehay waaga ku dhaxnoolyihiin nin dhintay dhaxalna lehay dhibkiisay ku dhaxnoolyihiin nin dhintay dhaxalna lehay dhibkiisay ku dhaxnoolyihiin arey haddaan ka hor abshir cumar cabdi baa la yidhaa waxaa la yidhi dhigaal xawaala loo dhigaa dhigaal xawaala loo haddaan intaan wax fahanna intii ka hor ahayd ku dhaqmayna dhugtaan horteer dhexdaan yaayiil horteer dhexdaan yaayiil dhigaal xawaala loo dhigaa dhugtaan horteer dhexdaan yaayiil saddex ba ku taal waa bidco saddex ba ku taal bidco saddex ba ku taal leey saddex kala banaan waa bidco saddex ba ku taal leey saddex kala banaan waa bidco saddex ba ku taal leey saddex kala banaan waa bidco saddex ba ku taal leey saddex kala banaan alla inaad bud aba ha tagteed burciid ka qaadata bidca inaad buraba ha tagteed burciid ka qaadata bidca inaad budaba ha tagteed burciid ka qaadata bidca inaad buraba ha tagteed ile inaad ile inaad biiri gaashow usoo ducaysato soo booqa haysiidaa bannaan Hey. budya karfan iyo barmiil inaad ka bixisa bannaan inaad ka bixisa bannaan ley waxa bidca laakiin inaad inaad biraysa baar qabgeel waxnaad bislay sida bidca inaad birayso baar qabgeel waxnaad bislay sida bidca inaad birayso baar qabgeel waxnaad bislay sida bidca inaad birayso baar qabgeel waxnaad bislay sida bidca baadi ku gaashay afar bayd inaad ku baytisa bidca inaad ku baytisa bidca laakiin in baahidaada buuxehey bandhiga tabanaan bandhiga tabanaan bandhiga tabanaan adu bandhiga tabanaan waaya een, qaybtan ee, waa shirib Een, haddaan qaldanin waa nooca saddexleyda loo yaqaan de si fiican ha si fiican sadexdiida oo ku khilaabsan ku dhaqanka shareecada islaamka marka waa saddex iyo saddex iska soo horjeeda si fiican Een, maxaad ula jeeday noo fasir waxaa laga yaaba dadka qaar inaan dhegeysan waxaan ula jeeday shareecada islaamka dadka markii siyaaradaha ay la dhigaayo qofku markay dhimato meydka uu dhaco meesha shareecada islaamka in budda iyo karfanta iyo deynta laga baxsho meesha lagu talagalay inaan xoola birayno taasi aan ku dhina budda korkeera geel lagu qalo ujeedada aan u badanahay anagu ma- u badna- ummad usoo badnaa jirta xilliga hore in looga kaaftoomo bud iyo karfaniya barmiil inaad ka bixisaa bannaan waaya waa inaad moogtaa shareecada inta ku martay inaad qoftaan aad duugitaankeeda intii lagu amray inaad geliso waaya taas wixii ka soo hira bilcaksi ahaan inaad markii la duugo kabacdi aad bidca aad xoolo birayso budda aad ku qasho baasana aad bixiso bidco waaye Waa- shareecada islaamka noo farayso waa qodob ta labaad inaad baadidii ku gasho iyo dhibaatadii ah, ku- kuu timaado aad- ilaa unaad ugu sabarta la rabay inaad faal dhigto tarfaafilo u tagto shirkiyaad aad gasho Aha.
waa bidco halkaad ilaahda bargi lahayd inuu ee, ku ku alla sa bari leedahay inaad alla aad ugu- ku- ugu shariig yeesho baadidaad ku raadiso haddana isku soo dhaco baahidaada allo bandhigto
dadkaanu muslimiin waayay raayada tawxiidkay ku hoos nool yihiina bidcaadii waa laga booxo baraa'a fiican ay baarteen
intaasna waxa mahad kule mugga koobaad alle mugga lamaadna walaada islaamka dadkan saas u dhigta waxaase layidhi dadka saddex waalxaa tooba ku taal haddii walaayadu timid iyo saddex kaale ay baareen koobaad konton jiran dukeyna la heli jire labaatan jirkayaa qalqiila barbaarkii baadiyaysanaay beydka ku soo dukay baareen inuu hataa sugan waxaan ku dukaynu saxnaynaa suuragala dad been aa luu baryi jiray bisin saxiixa soo bareen bisin saxiixa soo bareen bisin saxiixa soo bareen bisin sa- midda kale midda kale waxaa jira iyaduna meel kale oon laga kabsan bud aada geel kuu soo biray waxaa laga yaabaa inuu isugo boqol geelale usan masaakiinta hal siihey sakaatulbadil iyo sakaatulmaalna usu kur ku wada jiraan dadku waxay beelse ka baajiyaan arow hobaw maheley wayaabaw hebela arbadu waa quraan beenta waa laga xishoodaa bismillaahi magaceebbe waa laga bilaabaa haddaanse waxa baleenkaygu yahay boogga ka caddeey inti baabtas tuur diidda iyo beenku dhaqan gaal baraa'ana la timidoo shirkiga baaqi ka ahaad siiba beel shabaabey ilaahaydin barake siiba beel shabaabey ilaahaydin barakeeyo waxa taha biraan jebin annaan buusas bixihayn oo bidaarta gaal looga tuma biri gadaashoobe waxaa taha biraan jebin annaan buusas bixihayn oo bidaarta gaal looga tuma biri gadaashoob haddii beledkii qoor dheere iyo cadalabawdkiisa bannaanadii xalfooleey hertigii baaja lagu gooyoy boqol yuqaandhe isahee toog baktida maali oy boqol yuqaandhe isahee toog baktida maalin birtayduna horweli sahan tahaan bara wax joogaa birtayduna horweli saxan tahaan bara wax joogaa birina lama dagaalnee baqay dhabarka baaxshaan iyagoo baroor diiqdi iyo burundi kaashaay iyagoo baroor diiqdi iyo burundi kaashaayo sanabkii la caabudi jiraya buugga dhaqankoori baroortii ka yeertaa dhallada lagi bacleelaay bakhtigoori iyo meydkiyaa lagu bariiqaay cabdi bilihi baadaayay oo suugi lagu baaxshay biitaamki iyo faalki iyo birihi gaadiid bartay soo dhun soo dhigteen ay horweli baaqi ku ah bartay uga kudaan ay horweli baaqi ku ahaad gaaladoori buurbuuraneedoo baktida maanta baalladan ku xaarnaan horweli biyasamayhayna
magacaaga adwaan xidig xuseen cadow abwaan xadig xuseen cadow waxaa nooga horanta bal gabaygan iyo shirka ka horreeyay si kooban hadda nooga sharxa
haddaan kasoo bilaabo saddex saddexdii miya ahay
saddexda koobaad waxay ahaaday shirbaanaan ku qaadaa micnaha saddexda eh, koobaad haddaan micnaha halka ugu horreeya axsileeyey ha dadku maadaama maysan dukan jirin badana go- goorme xilliga walaayada islaamka waddanka ka talinay wadaadaa dukada la dhihi jira waaga walaayada ka hor we wadaad hebel waa dukada hebelna dukaasho ka bata waa wadaad u adka micnihii jiri jira aha hay haddana inay dadki dhamay wadaadayhan ku fasira gabag waaga marka ugu lamaad taas waxayd barbaarkii baadiyaysanaay beydka kusoo dukay bare waaga midda lamaad aha midda kale maxay ahaaday dad been alluu baryi jira been alluu baryi jira oo berkay haddaan salaada kuu saxnayn waxaad ilaahay ku tuugay waa waa qalad micnahaasaan ula jeed dad been alluu baryi jiray besan saxiixa soo bare waaga dowlaadka dowlaadka iyo diintii dadka la baraya ka hadlaysa aan ka hadlay say waca sida dowlaadkaas oo lagu qaatay iyo marka sida hore qaabkii qaldanaa ay ku cibaalaysan jireen ayaan kusoo kusoo bandhiga midda lamaad waa dhimantaa tii saddexaad macna waaga midda sekadii aha lugteeri kala dhiman mafasira ahay mise waa qaada marka hore qaad waxay biilse ka bajeeyaan dadka booli in ay tah ay baareen booli inay tah ay baareen haddaad fasirto waxay bilse ka baajiyaan boolinay tahay bareen haddaan fasiro oo sooma dhigo waxaan ka wadaa dadku sikada ma iska dhiibi jirin boqolkiiba sagaashan waa haddaysan dhiibin xoolo horey ku ilaashan jireen wax hore way iska cuni jireen sikadana tunkaa loo dhigi Waa.
jira hadday walaayada islaamka caalamka tawxiidka soo gaaraya wadankana Ah, kii camal ku dhiibi jira iyo ehe.
kii xoog ku dhiibayaba way isla qaateen hadda waa gad ma- macnaha ninkii aan ay ilahay dartii ka aad iyo kii iyo kii xoog loo qaadaba beriga waxay joogaan inay iyagu qaldanaa jireen oo nimay aho waa xijilahaya iga baxaaya maalka waa maanta waa ku khasaara ay dhaho hayaan si fiican ma maqlaysa waxay Marka- marka nuxurku waxaa weye dadka inay sakadii dhiibayaan dadka inay sakadi dhiibayaan oo ay fahmeen oo ay fahmeen baabkaas diinta islaamka si wacan sidaasan iyadana kusoo bandhiga waaya yaa ku xiga magacaaga liibaan gabool liibaan maxamed cadaan haye liban maxamed caddaan ka socdo waxaa ula jeedaa eh, gabdhihii iyo dadkii aan asturo jirin jirka oo baati iska wada jaray bulshadii baatiileeyeed
ilcahan uurku bila dhaafay ee bootindhiga haysa ee bariira wantiya ee ilmaha buuska lala seexshaya malaka meyd laga baqdaya buunda laga fuulaya beera deex laga falae badar dhalow haaya bismillaahi badow aaqila iyo booli lagu soom bismillaahi badow aaqila iyo booli lagu soomo bareer looma arag howlahaas badi aan soo sheegay bareer looma arag howlahaas badi aan soo sheegan isa biridsamaataa haqunow baadilka adkaaday haquna baadilka adkaaday inay birisa maataay xaquna u baadilka adkaaday ninka baabur xoog badan lahaa beerta falaha asoo baahanaahow mid kale buur lahaa jiray asoo baahanaahow mid kale buur lahaa jiray baadinimadaan usoo marnay biriga sii joogtaa adduun birisa maadkii hore biriga sii joogtana buunda ay kala horeeyaan haddii beenta laga yaala
bulshadii baatiileeyeed gabdhihii jalbaabadooreeyay leeyihiin dhashareerkoora bedinkaas tuureay baareen
waxaa la yidhi maantii horo baalkaan ka joognaay weelbiya berinaan laga baahi goyn
waa soo noqon doonaa tii hore aan fasiraynaa Een, ab- abwaan xidigaa qaatay shilibka markuu bulshada baatileeya marayo yaa eh, bashiir xasan hiilaale dhinac kale kasoo booday gabay maaragtay oo isla shi- shilibka qoseey ayuu maaragtay een, la soo booday marka eh, maxaa calaaqaha ka dhexeeya eh, la- labada shilibka iyo guruguna calaaqay leeyihiin marka een, bashiirow een, ma hab aad ugu tala gasheena in nina shilibka ku bilaabo adigu gabayga aad dhex geliso asiguna maaragtay een, hadhowta shilibkii si faahfaahsan aad isula qaadaan waa habka sugaantaba dood miraha ninkaana isku soo wada u shirbi doono gabaga iyo isagu inay isku tacalluqaan markaad aragtidayga oo kula naqato inaad gabaydo waa habka sughaab qaabkayga suganeedka waaye Waay.
anagu moogtahay waxaan iskula wadnaa inaan ninka moogta gaab qaabka suganeedka inaan uga hadlayno madluuc kooban waay ujeedkuna wuxuu yahay inaan cabirno fikradaha awel jiri jiray oo lagu dhaqmi jiray iyo wax hadda aan taagannahay haya waaya ma horaad ugu ballanteenoo shiribka iyo gabayga ma horaad isula saxbtiiseen mase un Maya.
afkiisa kala bax afkiisaan kala baxay marka gaba- marka gabay ma haddaad curinaysa waa curayaha hadda curayaha oo waa qaab gola kafuula hadda hadda hadda qaabka laka fula waay ujeedkiisu saas waay wax hore loo soo diyaariyay ma ma ahan ma ahan isla mana ogaan inuu shirbi doono iyo annaan aan wax sheegi doono kule ballan kuma leh waaya abwaan kale farta utaagnayd aan ka qaatay magaca ku bilow cadow calaashow maxamuud ka soco ad waxaa la yidhi baalkaan ka joognaay weelbeeya berinaan laga baahi goyn inaan laga baahi goyn berinaan laga baahi goyn berinaan laga baahi goyn daroy waydin maqlaahe waa la ilbaxay dhanka diinta islaamkaa loo ilbaxay bunku baalayaad ow ceelsha ana nimanka baaxa yaa tihi nimanka baaxa yaa tihin nimanka baaxa yaa tihin bunduba balaayo maarkaa la dhihi jiray maxaa la dhihi jiray waxay dhihi jireen dadka simulu jaahiliga bunduba balaayo ma arka balaayo taaba ma karto qofta hadday bundug oo bunka xijaab u ah.
bunkaa xijaab uga dhihi jireen marka waana baadil waana baadil marka bunku baalayaad ow ceelsha san nimanka baaxa yaa tihin san nimanka baaxa yaa tihin dhulka waa ka dhammaata berka aad raabtaana wow baarke se laguna soo bacleeyma se laguna soo bacleeyma
kaftana lagama yaale adwaantaa koobow dhinacaan cali guduud dhinacaan ununkaba ka warrana kowsari xaggiise ama waadaada buuflooho amawaadaada buuflooho burda aakraahu kaa baxan maxay waadaada buurlooho aakraahu kaa baxan maxay waadaada buuflooho burda aakraahu kaa baxan maxay waadaada buuflooho burda aakraahu kaa baxan amay waadaada buuflooho burda aakraahu kaa baxan abaan xidig shiribkan haddii aad noogu celis macnihiisa maxay xumbaarsan yahay wuxuu xambaarsan yahay dadku diinta islaamka in ilaahay u roonada qaadata maahan islama qaataan horta muga koobaad fasiraadeera lamaad waxa waaye adwaanka waxaan ku su'aalayay wadaado oo micnaha iyo koo qont boqol jira ambaad siiyey tan jira hadeer hablaajini haya inta la yidhaaho tusbax ku tumaayo waa raysaysaa mulaaya saalem wasa ay garaacayaan in ilaahay weynay qandhadan u keenay jinniguna hadduu shayaadiin yahay lagula kaco tacaamil kale oysan burda iyo gabay ay yihiin oysan waxay raysiyaan oo yaan jiraysa wixii hore oo burdihii iyo wixii lagu tumi jiray oo waa lagu daaweynaya la dhihi jiray inay qalad ahaayeen inay qalad ahaayeen oo- oo- ooyan qur-aanna ahayn maxaa lagu daaweynaya marka hadda maxaa lagu daaweeyaa Had- hadda qur-aanka kalanka kitaabka ilaahi garta aa lagu daaweeya aa la saar waasaad ii jawaasha jawaabtay abwaan xidigow dadkaasu waa joogaan laakiin juuq dhihi ma karaan leesuma soo bixi karo leesuma soo bixi karo birta qaaro faanay baarteen leesuma soo bixi birta qaaro faanay baarteen leesuma soo bixi karo birta qaaro faanay baarteen leesuma soo bixi karo birta qaaro faanay baarteen leesuma soo bixi karo birta qaaro faanay baarteen dadku walaalkey abwaanow dad wadaa baadi beelima dad wadaa baadi beelima dadku soo u badan yahay baraaqaadse waa baarteen baraaqaadsa waa baarteen baraaqaadse waa baarteen baraaqaadsa waa baarteen ununka xaggayna waya waya waya intaan usoo noqon eh, bashiir eh, dadku eh, ku celi bal shariifka hadda dad wada baadi beeli ma baraa qaadsa waa barteen macnaha haye waxa waaye dadku makhluuqa markuu meesha joogo inuusan wada soo wada aruurin wada baadi beelayn laakiin uu soo dhadhawaaday oo sida u badan yahay wax lala dhuunto waa macaasi nin la dhuumaayo inuu jiro wax lala dhuunto nin xun- nin xun dadka laguma weyna laga laga weymaayo laakiin caam kulli caamku wuxuu yahay dadku inuu dad baraa qaato inta badan inta badan waaya ujeedadu waa tahay marka waxaad leedahay een, qof baadiyaysan ummad lagama weynayo lagama weynayo laakiin waa qof Inta kale waa la- macasi la dhuumatay Waa la- inta kale waa israacday waa israacday ha waaya waaya wada baadi beelima laydad wada baadi beelima
dadkaas ummaday ku dhex milnaa jireen waxaan diin ahaynay diin nooga dhigeen allaase naga saaray barabagando waa baaxdo barabagando waa baahdo dadka inta badan u bisimaada ah leey baarteen barabagando waa baahdo bisimaada ah leey baarteen barabagando waa baahdo tuuganimadii waa laga cabsaday boqolaan la baaqaa jirne boqolaan la baaqa jirne haddaan bilyan laa soo bacleelima boqolaan la baaqa jirne boqolaan la baaqa jirne
boqolaan la baqan soomaaliyahan qaada wey jirnay haddana hal bilyan oo doolar markaad wadato may boqolaan la baqan jirnay haddana bilyan bilyan lasoo bacleelima lasoo baclay maayo soddon ma- maxaa ula jeedaa macnaheed markaa dadka u cadaysa ujeedada waxaan ula jeedaa boqol kun oo shilin soo markaad wadato inaad meelaad ku qaadda way jirtay haddana hal bilyan oo doolar markaad wadato garabka inaad saarta tuba iska markaa macnaa macnaa nabadgelyaa jirta nabadgelyaa jirta ha arrinkaas marka maxay ku suurta waxay gashay ku suurta gashay abuudda alle iyo walaayada islaamka oo ka shaqaysa gobolka shabeelleba dhexe macnaha shareecada islaamka oo sidee tahay loo tadbiiqiyey loo tadbiiqiya ha boqolaan la baaqa jirne boqolaan la baaqa jirne arey rogayga abshana mara arey la joogidi ma jecli gaala joogidi areeley eheley wayaabow hebela waxaa la yidhi jiinku waa qur-aan dhigan runtaa beenka jiharoone nimankan jabuutiga jira oo jooga dhinacoona jafka siiya madaxooyaan jaxaan jixloo qorin ma ahan jiirka yaan jaxaan jixloo qorin ma ahan jiirka nimankan jabuutiga jiro oo jooga dhinacoona jafka siiya madaxooyaan jaxaan jixloo qorin ma ahan jiirka jidkii eebbahay noo falay oo jannada aada iyadoon janjeer loo dayaan yaan la jebin naarta jidkii eebbahay noo falay oo jannada aadaya iyadoo janjeer loo dayaayaan la jebin naarta jaamacad islaamka furee jiilkan koridayn juqda xoolayaan loola dirin jaahilyow naqanin juqda xoolayaan loola dirin jaahilyow naqanin waxaa la yidhi ma jecli gaala joogidi ila jihaado maahane jihaadkana in yar oo ilaahay ugu talagalaa qaadeen maahine isaga soo kudma gel waxaa layidhi jiilaal diraacka jooquurxoon jinow taagiyaahe yaa jeera jinow taagyaahe yaa jeera
wane jilaal diracka jooqurxon maxaad ula jeedaa janno tegay jiilal diracka jooqurxoon jinnow tagay ayaa jira waxaan ula jeedaa waa mahadsantaa su-aashaas waxaan ula jeedaa jiilal micnaha adduunyada waxaa la yidhi eh, markay diinka islaamka looga hadlay indhina waay aakhirana daarta aakhirana waa badanta waa lagu warar waa daba dheerta mana dhammaato marka jiilaalka diracka jooqurxoon adduunkan muslimiinta waxaa loogu talagalay inay rafaad iyo kitaabku u marto oy ku noolaato aakhirana naxariista caamka ay hesho
abaar marka ji- abaarta gaaladana waa iska nasteexaysan yihiin hadda waa faanaya jiilal diraacka jooqan xun adduunyada jiilaalaan ku joognaa hadda aninka aakhirana waxaan rajaynaa insha allahu tacaala inta jihaadka aada waxay rajaynaysaa jannatu lfirdowsa sidaasaan ula waxaa jeeda tusaale ugu soo qaadatay iyadoo jiilaal badan lasoo maray lasoo maray ee aaran fiican loo baxay loo baxay Ah, sidaasaan okay.
sidaasaan Marka, eh, jiilaalka adduunyada ayaa ka dhigan arankan waa aakhiradii iyo Aarinkana waa acmaashii aakhira.
dambaysay axmaashu mahaas waay iyo abaalmarintii si dambaysay
fiican jiilal diraacka joqurxon jiilal jiraahe yaa jiraax jiilal diraacka joqurxon jiilal jiraahe yaa jiraax jiilal diraacka joqurxon nag jilcano jira baaweyn nag jilcano jira baaweyn nag jilcano jira baaweyn nag jilcano jira baaweyn nimankan la jiri doori waa jaareen
bashiirow yaa loola jeedaa haweeneyda laga hadlaya waati ujeedadu waxay tahay naagaha oo aan kuwa hadda kulley ajnabiga ka ah oo in la iska shukaansado habeenka qalka iskala jiifo ee cilidi hore oo iyadoo leebleeblayo martiya ku joogta gabadha maanta aan hawl loo dirin saaxiibkeeda ay jooga bureeshiyada noocaasa soomaalidu say u baanta hadda gobolka ku koobi maayo lagu noolay mogta marka waxaad leedahay en, eh, waxaa laga tegay en, waxyaabihii xumaa ee dhaqan xumada ah ee lagu kaci jiray oo hadda maaragtay is- gabdhaha lagu xodxodo jiray amase dhaqan xumada aha marka hadda waxaad leedahay en, xaalku sidaa waa ka duwan yahay.
aan shaxaamadii aan ka tagnay waxaan u baxnay shariicada islaamka gabadhii inaan ku xodxodano iyo wixii diinta islaamka hawl mujaahidiintu waxay se u jadboon yihiin
wariyayaasha waxaan warsanaa eh, intii inaan eh, u guda gelin gurowgaas waxaan su-aalaynaa gabagu inaan micnaha inuu ku boorin ka wadno qabiilka soo gelino ku kicinno ma nolol ogolya jihaadka ka qayb qaataan ahay maadaama hadda gobolka shabeellaha dhexo qabiil u badan yahay ahay waa waa- waa waa furanta waa- waa furanta sooma waa furanta areley wayaabaw hebela arjiinku waa quraan dhigan runta hadal jeheey heeysa ayaantana jiraan qabi jiree maqal jawaawdeey ayaantana jiraan qabi jiraye maqal jawaawdeeyda bunjanaasa iyo duugu waa jiri jiraandaa bunjanaasa iyo duugu waa jiri jiraandaa in jar xawaalo lagu qalana waajibin kaleentood jilaalkii abaarihi dhaceenaasa lagu jaam jadwal kalena waa soo degyo lagu jaraateeye jadwal kalena waa soo degyo lagu jaraateeye adeerow jimcadi ii imaad hadalku waaji toban jara birayntoor jinna anugu dhowaahaa jidkii aabahay ee falaan weli ku joogaa iyo koo nya gowrac lagu jiidayey mehejanqooqaan haddaad yaa jidkaan fala tiraa lagu jiqiifaan jindaad yaa jidkaan fala tiraa lagu jiqiifaana jiraa lala qulaamaaya yaa lala jalxiixaa jiraa lagu quraamaaya yaa lala jalxiixaa ilaahayna cidou jecel jihaadkana jab looga ma ogolo waxa la jiidaayo januudi qaaraa maheed xoog ku jiri waay jihaadkana jab looga ma ogolo waxa la jiidaayo januudi qaaraa maheed xoog ku jiri waayo ilaahayse cidou jecel yahow jinnada geeyaa ilaahay sacidow jecel yahow jinnada geeya qofkii joogan laga helina waa jururcaysaa qofkii joogan laga helina waa jururcaysaahe jahaad iyo cibaadaa jirtaya nabi jeclaantii jahaad iyo cibaadaa jirtaya nabi jeclaantii jiifna waa u badannahay ayaan biriga laayjowr in jahaadku fardulceen yahaan maha ka jeedaa jubba iyo shabeellana amxaaradi ka jiibays jidka raagaceellana jiraanna cala joofdheerti jidkan raagaceellana jiraanna cala joofdheerti laakiin warsangeli haddii jiibta iyo jaqafla loo dhiib ciisana biyow soo jirshee dhinac ka soo jeej buraal iyo saleemaalna ay jawhir bixiyaan daa'uud iyo kabaalana jidka cadala qaadaan imaankuna wuxuu soo jafaba jeenka webi qaadsho milagaas mihii gaal ku jira sow ku jabi maya
ujad boo yihiin mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah oo dhan xilliga hadda lagu jira waxayse ujad boo yihiin bal waxaysaa ujaad boo yihiin gaal diinta jebshay jeegagooy gaal diinta jebshay jeegagooy gaal diinta jebshay jeegagooy gaal diinta jebshay jeegagooy gaalku haddooman islaamnimada qaadahayn inoo jururuucayayanunayntaan ku cadaabayna ilaahayna xaggo uu ku cadaabaa inoo jururuucayaya inaan jaarjaarno waa jiire inaan jaarjaarno waa jiire inaan jaarjaarno waa jiire gaalku haddauba jaba jilyihi geelku joogsaade
geelku joogsaade adba jucuu kaayeertaay waa jaabeen
geelku joogsaade
hadba un beertaada iska falana buraya faa'iido keeni me waxaa la yidhi jahaad yaa gaala jeeni gooy waxaa la yidhi jahaad yaa gaala jeeni gooy jannaa lagu helaa jiidkeer jannaa lagu helaa jiidkeer jihaa lagu helaa jiidkeer jihaa lagu helaa jiidkeer markaan gaaladaas sidoo radab daraa keentay talyaaniya ingiriis ay midkii ka raacda wallee ma ogeyn mihii aan ku jeebi jirno mixii aan ku jeebi jirno aan joognaa xayka soo jersheen mixii aan ku jeebi jirno aan joognaay xayka soo jersheen mixii aan ku jeebi jirno aan joognaay xayka soo jersheen mixii aan ku jeebi jirno aan joognaay xayka soo jersheen mixii aan ku jeebi jirno aan joognaay xayka soo jersheen aniga malagaan yaray dugsi qur'aan layma geyn walaayada islaamka hadday timidna iyadaa qur'aan i bartay ma jirto jahliyaanoho anigadaaan caami ahaa jira jusaan aqaanya dhowr jaalad jusaan aqaanya dhowr jaalad jusaan aqaanya dhowr jaalad jusaan aqaanya dhowr jaalad ma jirto jaahilaanoho jusaan aqaanya dhowr jaalad ma jirto jaahilaanoho horta xaadhulki noo jiimaysaanay joofdheerta gaalkaa soo jeersheen joofdheerta gaalkaa soo jeersheen joofdheerta gaalkaa soo jeersheen haddaan mug laga jiifeyn
haddii islaamku meel walba ka galay oo meel walba lagala dagaalay haddaan mug laga jiifeen
وهبا ومهلي ويابا وهبلا جهاد يا عبادة جرى يا النبي جعلانتي إن جهادك فرض العين يهان ما كجيدا إن جهادك فرض العين يهان ما كجيدا جبا إيا شبيل لنا جيران على جوف دير إن جهادك فرض العين يهان ما كجيدا جبا إيا شبيل لنا جيران على جوف ديرت laakiin in jahaadku fardulceen yahaan maha ka jeedaa jeenigoo la tuuraya afkoo juuqda laga dhowr jirmaadaya qadoo leeska cuno gaalku jebi maaye jawaabdaasu waa culustahee hadalka soo jeej ninjiranu haddau juuqda gabo jeenan dhale maaya
haddaan mug laga jiifeen
gaaladu iskama imaane nin walba ma hayaa linkiisiyo howjiriyaa jinni nalaadhaashaajeeshe gaaladu mahay jiri jiirtee jiirtaa
maqlaa yaxmar waaba la joogi waayaayo wale kacda jeeshki farmaaje waa jaabeen jeeshkii farmaaje waa jaabeen jeeshkii farmaajo waa jaabeen jeeshkii farmaajo waa jaabeen
argagaxay haddaan ku nool yihiinna tabarta janno u yaha gaal joogiidaanu wow jaane jahanamaa u jiifehed jahanamaa u jiifehed
adwaanow waxaan ku leehay jinni naala dhaashaa jeershe unusuga kowda la dilaa haqa jinni naala dhaashaa jeershe kowda usuga jiibtaada jeegaaduuga goy jeegtaada jeegaaduuga goy jiibtaada jeegaaduuga goy makasusha jamaaca baas lahaa jirte jamaaca baas lahaa jirte horta ma naga suusha ninkaanu xigaaxaad u dishay jugxaad u tiiri ma jire jamaaca baas lahaa jirte jugxaad u tiiri ma jire jamaaca baas lahaa jirte jugxaad u tiiri ma jire jamaaca baas lahaa jirte jugxaad u tiiri ma jire jamaaca baas lahaa jirte jugxaad u tiiri ma jire jamaaca baas lahaa jirte inta kaleeta aan israacsane mase iis jeclaysaanaan masaayeyis jeclaysaanaan nimanka jidkiiskuula jehey rabnaan lay masaayeyis jeclaysaanaan adwaan arey waxaa la yidhi jinfa waaliba jaahilkay ka jira gaal jeclaysane suuq hoos u taalu waa jirtaa hoos u taalu waa jirtaa
haddaad aragtana haba jeclaysan jihaadka ahaadkaan jeclayn qabiila dhasha hadduu rabee jejebi annaa waa jaraa jejebi annaa waa jaraa
ismaano maha kakac inaad boqolkiiba boqol jihaadka horboodaa la rabaa gaalna noolaa ma haddaad soo gugacdo jukaacdhe jiifkaan iska dhaaf jukaacdhe jiifkaan iska dhaaf
abgaal waa badanya raalli ahaada sidaan unaloo muuqdo waana wadnaa laakiin wada aruuri mayna mi aad ka jeer maadayaad hiirad maad ka tagtay weligeerba jir jalbeebtiini maan ka jiraan
mi aad ka jarmaadayaa jalbeebtina man kaa jiran me niman kaa jira mi aad ka jirmaada saakay meesha aad ka kacday ahay weligeerba dadku jirmaada islama yaqaanin nimanka reer hiiraanka waxay yidhaahiin meesha waa hiirisan meesha laga yidhaha kallixid waa maa jirmaada kalexada la yidhaha mogta meesha laga kallahay ka kalaxnay simbiriba ninku wuxuu jiraa galabtiinimaa joogo jeedadaan ka leenahay waxaa waaye anagu markaan kacnane waa badanahay aan la yaabin kii galabtii jooga meesha saaka aan ka hiiraysanay waya qol anaga fadhida ujeedadu taas waay micnaa dad baa weli gadaal naga ana jira gadaal naga jira waana ku maqanaa insha allah waya Waa ka- waa cadow cadow xaggiisa naga jira Aa, wakiisna waana ku maqanaa insha allah inuu ku yimaadaan rajayna insha allah Eh, waayahay eh, markaan eh, gabagabadii ayaanu ku dhownahay guurow cidda noogu soo khatimaysa ama gabay ama gebigiinba haddaad tihiin intii uun awal cabdullaahi intaadan gabagabada aadan galin haddii aan su-aal ku weydiiyo een, meeshaan waxaa ka dhacay ee, bandhig aad loola yaabay oo abwaanada si aad ay isku soo diyaariyeen saan filayo een, een, marka maxaa kuu muuqanaya dareenka markaad qiimaysay abwaanada iyo meelaha ay ku dhufanayeen iyo muuqaalada kuu baxayay maxaa ka mid ah sakriwa aad baad mahadsanta horta waan ogaa en, eh, raggan meeshaan fadhiya ama se eh, gobolkan dadka jooga inay eh, shiribka ay caan ku yihiin laakiinse en, qisada cajiibka waxay tahay in shiribka badankii uu yahay mid golka fuula oo bartaba lagu curanayo oo raggan aanay horeba usoo diyaarin oo maaragtay sidaanu hadda dareemaynay nin baa lug shiribka ka mida soo ridaya ama qayb buu sheegaya qaybtii kale ninka kale ku daraya marka taas waxay markhaati ka tahay in korkeenaba lagu alifayo haddeerbaba
Een, shiribkii ama guroogii korkeena lagu diyaarinayo ha macnaha lama soo diyaarin ba anigu anigu waxaan sameeyay nimanka waxbay soo diyaarsadeen xaafadihii waxbay kusoo diyaariyeen iyo magaalada iyo intay hadda een, meeshii een, ay eh, dhismihii ay magaalada ka deganay ay joogeen.
bandhiga iyo qiimaha iyo fadhiga sida loo soo diyaariyay siday wax u socdaan ayaa ka qiimaysan marka waxaa is leedahay bal ragga ma hore ay wax usoo diyaariyeen Ha, macnaha qofkii hadda dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inuu dare u haysto in raggan wax soo diyaarsadeen Oo muddo Laakiin- dheer laga soo shaqeynayay.
oo muddo dheer laga shaqeynayay laakiin anigu waxaan markhaati ka ah inay hadda nagu dul curinayeen gartay marka een, waana arrin een, cajiib ah oo maaragtay isaga een, suugaanleyda soomaalidana ee rag badan oo golok fuula way jiraan oo xaflad nin jooga oo inta loo yeero la yidhaahdo een, hebelow een, waxaanu ka rabnaa gabay ku saabsan arrinka ama shirib ku saabsan oo isla goobta isigoo taagan ka, eh, ka diyaarinayo halka ay jiraan rag kale oo suganley oo bug iyo qalam inta qaato soo diyaarinaya halka ay jiraan rag inta een, soo coriyo caawo dhan soo fikera soo xifdinaya een, oo mm, cagsigeeda waxaa jira kuwa golo kafuula oo barta markaa la taagan yaha ka curinaya marka raggaana sidaa noo muuqata shiribka dusheena ay ka curinayeen iyo eh, guurooyada qaar eh, marka qaab oo golaka full ah ayay dusheena eh, ugu tirinayeen ayay dushaan uga tirinayeen noqdeen gabagabadii ayaan eh, ku dhownahay eh, yaan iyada maxaa ka mid ah intaanan ka bixin ee, ee, guruga iyo gabayada iyo ama shiribkii lasoo bandhigay Ah.
ee, waxyaabihii aad ku soo jitay maxaa ka mid ah cabdullah een runtii een hadda dusha kama xasuusan karo laakiinse een nuxurka hadaan hadaan ka sheego oo shirib ahaantii aan nuxurka aan ka sheego een waxaa ka mid ah shirbyadii jihaadka ku saabsanaa ee, kuwii jabka gaalada ku saabsanaa oo laga hadlayay ee, ee, jirif geel ku joogsaday ha ee, ee, j- jilihi geel ku joogsadee jaco ka yeerta waa jabiyaan macnaha geelu hadduu ee, hadduu jilo ku joogsado amase een jilo maxaa ha dhere- ma- si kale hadii la dhigo waxaa weeye dhere dhere careedka la yidhaahdo oo carada ka saabsanaa jiray oo hore oo maaragtay dheribuura dheribuurada dadka qaar u yaqaanaan marka ee, lafdiga ee, shiribka ama guruga ku soo jiitay hal mar inaad noo mariso bal isku day qaabka uu ku soo jiitay inaad noo muujiso jiligelku joogsado ju- ju- jucuu ka yeertay waa jaba jilihigelku joogsado jucuu ka yeertay waa jaba tafsiirka macnaha lafdigaas bal dhegeystayaasha ama dadka na dhegeysanaya cabdulaahi oo uga dhacba macnaha uu leeyahay macnaha waxa weeyaan horta jilo waxaa la yidhahdaa een, a- asalka haddaan ku hadlay waxay ka hadlayaan nimankan waxay u yaqaanaan dher buureed ee, dher la oran jiray oo cara ka samaysan oo oo marka hadda waxay ula jeedaan gaalo muslim ku joogsaday way jabta gaalo muslim ku joogsaday jihaadkay ka hadlaysaa gaalada gaalada waxaa weeyaan macnaha waxaad ee, ula jeedaa markii deegaankan iyo laf- iyo macnahaas waxaa looga yaqaana ereygaas la fiiriyo een, gaalo oo maanta muslimiin loo helay istaagtay halgankii iyo jihaadkii iyo wacyigooda soo koray ee wax fahmay ee soo baxeen macnaha gobolkooda waa dhacay caynkaa wey ama deegaankan ama guud ahaanba soomaaliya marka si guud waxay ka hadlaya gaalada joogka soo gaar waaya gabagabadii ayaan ku dhownay yaa nagu soo afmeeraya ee, guurow annagoo qaybtii labaad ee gudageli doona insha allah oo ah ee, qaybta ee, la yidhaahdo abaalmarinta gabada aadan na siinin een, waxaa ee, na ag fadhiyo ee, abwaan taako een, macalin ciise oo in badan een, barnaamijkan bilowgiisii aan dhalinyaronimo iyo wax badan aad uga dagaalamay marka ee, waxaan jeclaha waxaan jecelnahay inaan kusoo gabagabayno ee, dhalinyaronimadiisana aan siino waxna aan ka weydino gabayadii ama shiribka ama gurowida meesha ka baxay Iyo- iyo- sakriyow intaa intaa ko arrintaa gudageli on kaftamaya waxaa la yidhi een, ee, gabar inaan oo ri- ricagaysanaysa ayaa wiil barbaari hadda kahor kusoo baxay xilli gabaldhaca Ee, marka cagays waxaa la yidhaha ariga rida fanaaqada gabadha een, ariga ilaalisa ay calaacasha ku maasho marka way ka xishootay waxay tiri war in adeero marka caawa golaha la isugu yimaado ama cayaarta la isugu yimaado ha- ha i sheegin bay tiri
oo- oo- oo macnaha hadda een, ha i ceebeyn- ha i ceebeyn war baan kusoo wadaa Ee, ujeedadaada marka Mar- marka ay ku socotaa aan filaya ha abwaankay ku socotaa marka halkaa marka marka markay halkaa marayso yaa waxaa dhacday een cayaarta markii lamid wuxuu yidhi cabaal marka cayaarta soo waar aawada waxaan arka- maanta waxaan arkaa daan idin midin sheeg hay anoo sheeg gabar inaan ori cagaysanaysaan arka marka magaceeda ma uusan sheegin intay fog soo tiri tira inaa adeer waxay sheegay galabta soo kuma oran marka sawir marka marka hore wuxuu ku yiri waa afafta wuxuu yiri haddaan anigu haddaan adigu is sheegin anigu kuma sheegayo marka wantaa koob adigu is sheegin anigu kuma sheegaye oo sidii inantii oo kale ay kugu dhicin sukee laba maadamad yaal inaad adigu waxaan ku yidhaa aad yeesho iyo waktigaan dhalday inaad soo xisaabta xisaab go isku siiso waxaana ku rabo waxaan kuu sheegay inaad yeesho way goormeed dhal niyaha uu eh, ma- ma- balaanta eh, naxu ay lix- iyo iyo lixdan maya lixdan ma aha lixdan iyo lixdanka iyo lixdanka iyo maya maya maya afka Sagaal boqol iyo lixdan.
afka ii gelinin maya maya maya seet da'diisa xilligu dhashay looma waxaa sheegin suura waxa aniga laymana sheegin laakiin waxaa- waxaan malayn karaa horta baadiyaad ku dhalateen Ya.
baadiyaad ku dhalateen dadfaca baadiyan ku dhashaa ha sanadka eh, milaadii koley maad aqooneen sanadkii kale noo sheeg niyaa uu haddaan aan dib ugu noqdo gaashaamagoos may dhihi jireen xilligaas sanadkii gaashaamagoos inay dhahaan niyo amuna dhaweynkaas horta waa kontomaadka miya yaa kontomaadkana kontomaadka Ah, kun sagaal boqol kontomaadka intaas haydaanaa noolan kara biniaadam loolaba ma gariyo way buuxantay waaya ka sax gabagabadii soo gaba eh, maxaad ku soo gabagabanaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa dee intaas allaa nagu anfaco
nimayhawdeelku waa qur-aan dhigan runaan lagu dambaabayne dayacadii lasoo mara haddaan dib uga sheekeeyo dadkii leesku laayaya dhibkii lees la daba jooga derisyadii qaraabaya raggaas dhiigi laga daad dulduleelada ay bixi jireen dhaqanna daaquudkii nyadiin islaan fahmnayaa daawa naga gaarta
الله أكبر كرو هوبا مهلي ويابا وهبلا أردالك وقران دقان رنتا لقد دالا هدهنقان كلايا هدان دي بقفالي markay da irtiqaajadi shabaab soo durduriyeen dalkan ay qabteen xaalku way igala daraayisaad haddii hay-adii w e c diidiya badarkeedina dad dhammoo caroodaa jiro dib ugu soo laab daharadii ka guureenya waabihii daboolnaay oo dariiqa dhuuntaa darteer gaalu daba joog dadka herasa diintoos ahay daba kacayaanoo duraama roobdoona iyo duugla dilima dukaashaba horteer daahirka lagu
mugadahiilkii waa naadeeyayo dadka haddii la warsado geel jiraa ugu maan yaraan la dhihi jiray diinay bartaan daad geel jira diinay bartaan daad geel jira diinay bartaan daad geel daad geel jira daahirkee waa naadeeyayo la doqonoobine waxaan muga ku dardaarmaynaa eeyaa la doqonoobino intii nix naga joogo naga joogo ununka dalkaaya gaalo soo daamoon dalkaaya gaalo soo daamoon waxaana ka lug saarsaa adwaanka eeyaan la doqonoobino waxaa la yidhi eeyaan la doqonoobino daqonoobinoon daaquud nalan ku daandeehayn
daaquud sidii dameer hogow dalku daadaya dalku daadaya shiday ku daadaya shiday ku daadaya gobolkaanow daruuraa maanta noo daade gobolkan kaasatan qabiilbahow badnaadee biyaha duurduurkaadey
biyaha duurduurkaadey waa dege duulkan shabeelle waa dege duulkan shabeelle waa dege dadkan shabeelle waa dege diintanya ma difaacana dadkan shabeelle waa dege diinkanya ma difaacana dadka shabeelle waa deegye dadkan shabeelle waa dege dadkaas xamar diinan ku haynaale dadka xamar daca wiigaa geey dadkan shabeelle waa dege dadkaas xamar daca wiigaa geey dadkan shabeelle waa dege duulka xamar dac wiigaa geey dadkan shabeelle waa dege duulka xamar dac wiigaa geey dadkan shabeelle waa dege duulka xamar dac wiigaa geey dadkan shabeelle waa dege duulka xamar dac wiigaa geey dalkan shabeelle waa dege duulka xamar dac wiigaa geey waayahay aad baad umahadsantihiin intaas ayaa gabagabadii barnaamijka ayaanu ku dhownahay sakriyow waad maqlaysa waxa meesha ka dhacay abwaanadana waanu u mahad celinaynaa shiribka iyo maaragtay guurowyada kala duwan ee halkan ay inoogu soo bandhigeen oo maanta ciida ay inagala qayb qaadanayaan ciidda ciidul adxa sanadka kun afar boqol afartan iyo labo waana bishii u dambeysay ee sanadka kun afar boqol afartan iyo labo ee hijriga insha allah mar dhow waxaa noo bilo doona ama noo odhan doona sanadka kun afar boqol afartan iyo saddex ee taariikhda hijriga taarikhda miladuna waxay ku beegan tahay labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun labaatan iyo kow dhegeystayaashan dhegeysanaya waxaanu leenahay ciid mubaarak waan filayaa inaad ka bogateen sugantii kala duwaneed ee halkaani abwaanadu ay ka soo jeediyeen waxaana filayaa in sugaanta ay halkan ka soo jeediyeen oo ahayd mid aad u xiiso badan geesta kalena dad badan ay wax ku dheefi doonaan oo maaragtay ay ku tale iyo tusaale qaadan doonaan wahagaag sikriya qaybta gabagabada ayaanu maraynaa maxaa noo xigay hadda maanta alaabana waad wadatay oo maaragtay isaga gacantaad ma banaano miis baa xoogaa yar ku amarnay maxaad wadataa cabdullaahi waad mahadsan tahay abwaanada waa uga mahad celinaynaa sida wanaagsan iyo bandhiga qiimaha badan ee xiisaha badan oo dhegaystayaashaba ee dareenkaasoo kale ay nala qaadeen maanta oo maalin ciid ah oo weliba maalintii koowaad maalmaha koowaad ee ciidul adxa aan ku guda jirno oo ka mid ah munaasabadaha waaweynka ee alla uu u jideeyo dadka muslimiinta ah inay aada u farxaan marka howlo badan ayaa cabdullaahina sugayo oo miis horteeda yaallo alaab ayaa taallo abwaanada laftirkooda gacmaha ayay tirtiranayaan oo madhaawax bay og yihiin marka wax badan ayaa jiri doono alaabba horteeda ka muuqato cataro baraafuun saliido cimaamado oo noocyaha qaaliga ah oo siyada iyo nabadoonada waaweynka lagu caano shubay loogu talagalay ama loo hadiyadeeya ayaa horteeda yaal intaa keliya nabad deeqda xoogaa neefma maqlay cabdullaahi waa iga hor dhacday
ciidul adxa wey maadaama ciidda tahay ciiddii hilibka iyo munaasabadii ciiddii hilibka iyo hilib kaleo inoo qalna isku soo aadeen madhaa waxa isleeyahay faraha aad bay u qoyi doonaan waayahay qaybta noo soo qabo marka waxyaabaha miiska saaran insha allah abwaanada ee ku wareeji hadiyadda aan ugu talagalnay waa iska kooban tahay waxaa la yidhi nin baa haltiisa dhayay marka wuxuu yidhi cadhama qabtida waa caloolsamo
y waa maadsantihiin idinkana khayr alla idin siiyo aad baan idinku mahad celinaynaa maadaama howl anagu aan leenahay aan qabsanay haddana idinkuna waxaan idinku mahad celinaa juhdiga iyo dhewa aad soo barteen iyo juhdiga aad soo bixiseen gobolada dheereerood ka timideen degmooyinka aniguna sidaasoo kale aan idinku mahad celinaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu cabdullaahi alaabtii ayaan hadda gacanta ku hayaa cimaamad weyn oo waa u imaan doonaa ninka aan siino alaabta aan dhegaystayaasha marka hore faallo yar uga bixiyo waxaan gacanta ku hayaa barfuun aad u weyn oo noocyada qaaliga ah oo aad u caraf badan oo abwaankii nasiibka u yeesha oo si fiican isugu carfin doono marka cimaamada weyn oo cimaamada ogaasidan gacanta ayaan ku hayaa saliid si fiican ugu baahan in loo marsado amaba xilli si fiican u anfici doonto ninka gar weyn aad u anfici abwaankii aan siino nin gar weyn dhihi maayo marka nin gar weyn garkiisa ka hor muuqdo marka haddana nasiibka cabdullaahi abwaanka ama shaacirka nasiibkan yeeshay ayaan ku wareejin doonaa waa abwaanka dhalinyarada ah in badan macnaha ku dagaalamay inuu dhalinyaro yahay abwaantaako warkaas aniga kulama qabo hadee ninkeeda maanta horu ila iska lehe horta alaabtan dhalinyarada inay leedahay inaa dhalinyarada waxaa dilo alaabtaad keenteen alaabtaad keenteen waa alaabta casriga waa alaabtii dhalinyarada oo weliba sidaydoo kale ah odayaasha loogu talagalay aniga ninkaan aadaanka ku tixgelinaya moogi aniga kasoc ya kasoc mase ninka gadaashayda kasoc ha inaan dhalinyaraha waxaa daliilo ah wuxuu dembiga allah cafiyo alaabtan casriga ahaa daliilo ah barafuunkan wuxuu u fiican yahay run waayay sunnado u fiican yahay alaabtaana xoogaa ma garatay magaceer iska dhaaf sheegin in wax kalena iska jiraan damacna waa suuragal damac maahana maba dhigo laakiin intaan basaan ahay yaa waa tartaro waayaa iga raal ahaade horta aad baa idinkaa gudoomay alaabtan cabdullahi yaasiinow aad aad umahadsantihiin alaabta dhalinyarada waa taqaanaa waayahay waxaad soo qabatay cimaamad weynaad wadaa barafuunad wadaa saliid saytuunad wadaa markaan badiyaha joogna saliid madax umbaan anigu dhihi jiray magaalada xoogaa yar nala tagtay hay bashiir maxaa u taqaanay saliid madax ma dhahday saliid madax kulley ayu nooc ayu nooc isugu jirtaa kulley saliid madax waa la dhahaa magacyadu waa badan yihiin marka wax maanta lagu soo koobi kara ma ah waa shay qaaliya naga gudon hadiyadda waana ku maadsantay hadiyada gudom aad baad mahadsan tahay waa cimaamad iyo saliidda timaha iyo barafuun insha allah aad baad umahadsan tahay cabdulaahi weli waxaan ku guda jirnaa hadiyadii aan ugu talagalnay abwaanada oo wax oo macnaha aan ugu talagalnay munaasabadda maada ee maadaama ay tahay munaasabad farxadeed oo maalin- ee, maalintii ciid ay tahay haddana waxaan nasiibkiisa aan ku wareejinaynaa ee, abwaan xidig oo ka mid ahaa abwaanadii nagala qayb galay barnaamijka waa waa idinka qaabilay ee, waxay arrintaasu qusaynaysaa way ku jeedaa ee, adwaan ununku adwaannimo kuma soo doonaan waxay waajibka inaan walax nagu ahaan qabsanay idinkuna waad ku mahadsan tihiin sidoo kale waad maasna waa mahadsantaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh allah kuu barakeeyo insha allah maanta maanta waad farxanta maanta waa faraxsanaha waa ku faraxsanaha way hay sagiraaye Een, een, cabdulaahi ee, weli waxaan ku guda jirnaa munaasabadeena iyo hadiyadda aan Waay.
kusiinayna abwaanada Waay.
haddana een, abwaankan ayaan ku wareejinaynaa iyo hadiyadii abwan magac maasha allah abyan eh, waxaa la yidhaha magaceeda liibaana la yidhaha Eh, waa ku mahadsan tihiin Eh, hadiyadaad maanta aadna siiseen oo aad dhigteen aad iyo aad ugu mahadsan tihiin waa idinka mahad celiyaynaa maanta waa farxad waa maalin ciida oo aan islaamka leenahay ciida ciid wanaagsan haye cabdulaahiyow een, weli wareejinta ayaan ku guda jirnaa abwaankan ayaa isna markiisa iyo nasiibkiisa ku wareejin doonaa insha allah cabdul cali soomiya cadow calaf waay waa abwaan cadow calaf cabdul cali soomiya gabagabada maxaa waad ku mahadsantihiin gebagabadana khayr ha ka dhasho waxaana la yidhi oo soomaalidu ku mahmaadaa gacantii gogeeda u subagta ninna uma galladin annagu howl aan leenahay aan qabsannay waana idinka idinkaga mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin abwaanka u dambeeya Ee, a- a- cabdulaahi gabagabadii iyo abwaanka ugu dambeeya iyo hadiyadda aan ugu talagalnay ayaan ku wareejinaynaa ee, kusoo dhow hadiyadanaga gudub أبشر أدوان أبشر وايا ومهتمتهن وإذن قدومي وشاني أيان قبصرني إذن كنا هو أيان قبطين ومهتمتهن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baad umahadsanteen intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan gaarka oo aan idin soo baahinay kaa oo ay nagala qayb galeen qaar kamid a abwaanada ku sugan gobolka shabeellaha dhexe kuwa oo halkan kusoo bandhigay ee, shirib iyo guryo kala duwan oo isugu jiray ee, ka hadalka wixii lasoo dhaafay iyo ku dhaqanka shareecada islaam kadib ee, guusha la helay iyo weliba jihaadka aad baad umahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عيدنا بالأنس عادة أسعد القلب وزاده وأضاء السعد نورا أبسم الدنيا وجاده لحنه يشدو صداه أطرب الروح وناده عم دنيانا ببشر فاحتوى الكون و...